safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi ee dalka kenya oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay inay muhiim tahay in la soo celiyey xiriirkii wada shaqaynta iyo isu socodka ganacsiga ee wadamada soomaaliya iyo kenya madaxweynaha soomaaliya waa xasan sheekh maxamuudna wuxuu ugu baaqay in ay muhiimad gaara uu siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood ee soomaaliya iyo kenya maadaama ay jiraan malaayiin soomaali ah oo ku nool waddanka kenya qadar maxamuud xareed ayaa warkan ka soo diray nairobi
isagoo magaalada nairobi kula hadlayay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ayaa maxamuud axmed nuur tarsan safiirka soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi ee kenya waxa uu ka hadlay muhiimadda ay soomaaliya iyo soomaalida ku nool bariga afrika ay u leedahay in la wanaajiyo xiriirka wada shaqaynta ee dowladaha soomaaliya iyo kenya maadaama kenya ay tahay waddanka ay soomaalida ugu baahi badan tahay oo ay ku haystaan ganacsi xooggan islamarkaana ay jirto bulsho iyo gobol soomaali ah oo ka tirsan kenya master tarson ayaa madaxweynaha soomaaliya ugu baaqay inuu muhiimad gaar ah uu siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka soomaaliya iyo kenya anugu waxaan joogay meeshaan saddex sano iyo shan bilood istaan filaya ama afar bilood waddanka kenya waddan soomaaliya uga muhiimsan ma jiro waddan kenya waddan soomaaliya uga muhiimsan ma jiro sababtoo siyaasadda arrimaha dibadda foreign policyga marka la fiiriyo waxbaa lagu qiyaasaa waxaa lagu qiyaasoo dhan kenya ayaa number one noo noqonaysa waa mar ay dhaqaalo xooggan baa naga yahay sida uu xildhibaan yuusuf u sheegay waa mar labaad dad badan baa naga jooga waa mar saddexaad xuduud dheer baan leenahay marka kenya ma aha lamid ma aha dowladaha kaloo dariska nahay siyaasaddeena foreign policyga marka waa in laga fekeraa kenya inay awal noo tahay inay awal noo tahay in laga fikro wey oo ay ku dhismaato siyaasaddeena dibadda ay ku dhismaato magaalada nairobi ama waddanka kenya inuu yimaado sababtu waa maxay sababtu waxay tahay in laysu furo socodka dadka iyo badeecada in laysu furo soomaaliya ayay maslaxad u tahay haddaad laba maslaxo waa ku jirtaa labada maslaxo way leedahay laakiin maslaxadda ugu weyn shacabka soomaalida ayay u tahay marka in laga bilaabo kenya in la yimaado oo la hagaajiyo xiriirkeeda ee la xoojiyo xiriirkeeda adduunkuna door baad ku leeyihiin sababtoo ah soomaalina waa tihiin muwaadiniin kenyana waa tihiin marka labada dowladood xiriirkooda uu xoogaysto adinkuna saamayntiinu way xoogaysanaysaa dhaqaalihiisu waa xoogaysan daryaalka laydin daryeelahayo iyo xuquuqdiinna ayaa xoogaysanaysa marka waxaa inaad ka shaqaysiin ay tahay labada dowladood siday xiriirkooda u hagaagi lahaayeen oo ay u xoogaysan lahaayeen mar uu safiirka soomaaliya u fadhiya kenya uu ka hadlayey maalgashiga soomaalida kenya ee soomaaliya ayaa waxa uu ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool kenya uu ugu baaqay in ganacsatadu ay ka faa'iidaystaan fursadaha yaalla soomaaliya gaar ahaanna in ay diiradda saaraan maalgashiga dhinaca warshadaha soomaaliya ganacsatada soomaalida waxaan leenahay soomaaliya dhaqaalaheedu haddii la maalgelin lahaa ama laga shaqayn lahaa saddex arrin ayaa ugu muhiimsan oo anaan adduunka dhan aan uga maarmi lahayn adduunka waxaa ka dhici doonta ama haddaba socota cunto yari baa dhacaysa dagaalkan uu sababay ukraine waxaan haysanaa waxaan haysanaa sideed milyan sideed milyan oo square oo ah dhulbeereed oo biyo leh oo webiyo leh oo wax soo saar laga rabo mana lihin beero oo commercial a ma lihin wax soo saar commercial a ma lihin subsistence wax yaroo dad ay iska fashaan moogi waxaan ka ka kaaftoomi karnaa geleyda dhan inaan keensano inaan waddankeena ka beerano masagada iyo wixii lamid ah digirta sisinta waxaasoo dhan marka ganacsatada soomaalida halkaan joogta waxaad ku tartamtiin guryaha dheerdheerood dhisaysiin laakiin waxaa ka muhiimsan waxa bini aadanka hadduusan helin uu dhimanahayo oo ah cuntada oo cuntadiioo yaraanaysa ukraine adduunka nus bay sablaay garayn jirtay cunto ama qabadi ha noqdo ama galley ha noqdo ama wax kale ha noqoto annakuna annakoo intaasle ayaanaan waxba soo saarin aan dibadda ka keenayna
ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dhanka nolosha ee bulshada soomaalida gaar ahaana kuwa kasoo jeeda kenya iyo kuwa soomaaliya ka yimid ee kenya ku nool ayaa aad u sii kobcayay sannadihii u dambeeyey xiriirka soomaaliya iyo kenya oo xumaaday shantii sano ee lasoo dhaafay ayaa waxa uu saameeyey ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa soomaalida kenya doctor maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah mas-uuliyiinta ganacsatada soomaalida kenya ayaa sheegaya in xiriirka labada dan oo la hagaajiyo uu muhiimad gaar ah oo u leeyahay soomaalida ku nool kenya saad ogtihiin kenya soomaaliya waa laba daloo darisa ilaahay baa isku agbaaray intaa waxaa sii dheer ummaddii soomaaliyeed baa labadii dhinacba degan halkan anigu qiyaastayda soomaalida ku nool kama yara shan milyan soomaalida kenya ku nool haddii la isku daro dadka reer north eastern iyo meelaha kala degan iyo haddii la isku daro lagu daro inta qaxootiyada joogta iyo haddii lagu daro inta magaalooyinka waaweyn degan sida nairobi oo kale mararka qaarkood lagu tilmaamo shan milyan oo qof oo maxaanku idhahdaa boqolkiiba labaatan taqriiban hal milyan ku dhawaada ay soomaali yihiin luuqaad martaba soomaali baa kaasoo horbaxaya sooma ay degan yihiin ilaa mambaasa ilaa tuulo kenya ka mida bay soomaalidu taxan yihiin marka waa cunsur muhiim ah oo waddankan ka tirsan martina aan ku ahayn soomaaliyana dee waaba hooyadii ummadda soomaaliyeed inay markaa xiriirku wanaagsanaado oo isu furmaan oo xuduuduhu furmaan oo ganacsigu furmo ayay dani ugu jirtaa labada labada meeloodba khadar maxamuud xareed v o a nairobi